dowladda maraykanka ayaa sheegtay duqaymo cirka ah oo isbuucani ka fulisay soomaaliya inay ku dishay asideed ka tirsan dagaalyahanada xarakada al-shabaab sida warbixin ay soo saartay taliska maraykanka ee afrika lagu sheegay dowladda maraykanka ayaa sheegtay in weerarkani uu dhacay habeennimadii jimcaha ahaa uuna ka dhacay meel waqooyi galbeed kaga beegan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dowladda maraykanka ayaa sheegtay in halkaasi ay ku duqeeyeen goob ay degganaayeen dagaalyahanno ka tirsan xarakada al-shabaab sida warbixintani lagu sheegay dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay sii wadi doonto weerarrada cirka ah oy la beegsanayso gabbaadyada iyo xeryaha ay ku sugan yihiin xarakada al-shabaab ee ku yaalla gudaha dalka soomaaliya